madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyey shirmadaxeedka degdega ee dowladaha carabta iyo islaamka oo lagu qabtay magaalada dooxa ee wadanka qatar kaasi oo laga hadlayay xaaladaha siyaasadeed ee dowladaha carabta iyo islaamka madaxweynaha soomaaliya ayaa soo bandhigay sida dowlada federaalk ee soomaaliya ay u barbartaagan tahay dowladda iyo shacabka qatar xilliga adaga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey muhiimada midnimada iskaashiga dalalka carabta iyo islaamka ayaa dul istaagay mowqafka taariikhiga ee shacabka iyo dowlada soomaaliya ay ku garab istaagan yihiin walaalahooda falastiin oo la dhibaateysan dhibaatada ay ku hayso yahuudda afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan xadane ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamadii ugu dambeeyay uu madaxweynaha la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan wadamada carabta iyo islaamka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay shirka ururka jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga islaamka oo maanta ka furmay dooxa caasimadda dalka qatar madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa halka ka jeediyey khudbad muhim ah waxaanu madaxweynuhu tilmaamay in naxdin iyo anfariir ay ka qaadeen weerarkii israa'iil ay ku soo qaaday dalka qatar waxaanu madaxweynuhu cambaareeyey weerarkaas madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa khudbadiisa taageero buuxda u muujiyey dowladda qatar madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu baaqay bulshada caalamka gaar ahaan golaha ammaanka inay gutaan waajibaadkooda ilaalinta nabadda iyo ammaanka caalamiga ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo gaargaara la yeeshay labada mas-uul ee madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan iyo dhaxal sugaha dowladda kuweyt mudane sabaax khaalid xamed sabaax waxaanay ka wada hadleen xoojinta xidhiidhka iyo calaaqaadka soomaaliya iyo labada dowladood xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin mideysan oo lagu xaqiijinayo hirgelinta dowladda falastiin ee caasimadeedu ay tahay qudus wuxuuna soo bandhigay in loo baahan yahay in la dhaqangeliyo mabaadiida sharciga caalamiga iyo go-aanadii qaramada midoobay si loo joojiyo falalka gardarada ah ee israa'iil loona ilaaliyo xasiloonida gobolka